فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي
bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kulanti wacan dhegaystayaal kuu soo dhowaada barnaamijka dhow waxawaraysiyada oo hadahan oo kale aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga alfurqaan habeen walba marka laga reebo sabtida qodobada hadduwa la qadaro caawa aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah xaalad qoobgariir ah oo ka taagan magaalada muuqokori ee bariga hiiraan ciidamada dowladda federaalk oo xalay ku hoyday deegaan dhanka maxaas ku beegan waxaad kala soctaa isfidinta shabaabul mujaahidiin ee hiiraan waraysi aynu la yeelanay qof ku sugan duleedka muqokori oo ka waramaya xaaladda halkaasi ka taagan ayaad dhuuxa caawa ku maqli doontaan barnaamijka dhow xawaraysyada sidoo kale caawa qodobbada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah alkataa'ib oo baahisay sawirada la wareegitaanka ciidamada shabaabul mujaahidiin deegaanka ceel qooxle ee bariga hiiraan maxaa ka soo muuqanaya sawirada barnaamijka ayaad ku maqli doontaan jeel ogaadeen xabsi leh sheekooyin la yaab iyo qisas xanuun badan haddaba ma jiraan waxyaabo aadan horey u ogeen oo ka dhacay xabsigan mid ka mid a saraakiil ka tirsan maamulka soomaali galbeed etoobiyaanka ka dhisteen oo ka waramaya ayaad maqli doontaan ciidamada dowladda federaalk oo maanta si bareer ah duleedka magaalada muqdisho ugu dilay nin darawal ah darawal kale oo ka waramaya dhacdadaasi iyo qaabka ay u dhacday ayaad barnaamijka caawa ku maqli doontaan barnaamijka dhuuxawareysiyada inta uu socdo qodobada caawa aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah munaasabad lagu maamuusayay in ka badan labaatan arday oo ka qalinjabiyey machadka almaahir faraciisa deegaanka jawaarey ee hoostaga magaalada saakow waxaad maqli doontaan warbixin adinkaga diyaarinay munaasabadaasi oo ka dhacday deegaan ka tirsan jubbada dhexe wararkii ugu dambeeyey ee caalamka iyo xubintii faa'iidada caafimaadka ayaan barnaamijka caawa ka marnayn waa mar kale iyo dhuuxa
وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي
waa hagaag isku soo noqod wanaagsan dhegaystayaal waa habeennimo talaada ay soo galayso taariikhda hijiriyadana ay ku beegan tahay lixda bisha muxaram sanadka kun afar boqol toddobiyo afartanka hijiriyada aynu ku bilowno qodobka ugu horeeya ee caawa xaalad qoobgariir ah ayaa ka taagan magaalada muqokori ee bariga hiiraan iyadoon ciidamada dowladda federaalka ay xalay ku hoydeen deegaan dhanka maxaas ku beegan tani markii shabaabul mujaahidiin ay la wareegeen deegaanka ceel qooxle ee duleedka magaalada muqokori ee hiiraan ayaa waxaa aada u kordhay cabsida iyo qoobgariir ka haysta ciidamada dowladda federaalk ee muqokori iyo maxaas ku sugan waxaa shalay muqokori ku diriray ciidamada dowladda federaalk ee nisa iyo kuwa milatariga sababo ku aadan in la jaro isgaarsiinta magaalada taas ayaana dhalisay inay dilaan qof shacab ah oo qayb ka ahaa dad fara ku tiris ah oo deegaanka ku haray haddaba si aynu u helno xoogihii ugu dambeeyey ee muqokori waxaan la xiriirnay qof shacab ah oo ku sugan bannaanka magaalada muqokori wacalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu xaggeed ku sugan tahay
war haddee waxaanu ku suganahay beledka magaalada muquriya meel agteeda ahoo berigeeda u dhowaan ku sugana inooga waran bal waxaa la sheegayay in qoobgariir uu ka taagan yahay guud ahaan deegaanada muqokori hoos yimaada ciidanka dowladda federaalka ee halkaasi jooga inay qalqal dareemayaan bal maxaad kala socotaan haddii aad tihiin dadka deegaanka
war ciidamadaas tiixun ciidamadaas tiixun meeladaa ku dhacday caradii haddii markii hadda maaragtaa caradii shabaab xoogga soo saaray ciidamada waa- way kala aadeen haye
marka qoobgariirka haya qoobgariir yar maahan meel ceelka moqokoriya waqooyi ka jirta oo jidka maxaaseed ku joogta oo ay la garan yihiin xalay qay- qaybahooda xalay ku hoydeen haye oo sabab maxay halkaas ugu hoydeen cabsi awgeed haye cabsi awgeed ay ku hoydeen saakay laba laba iyo walax saddex saddex wax saasay saakay mulatuulada beledka ku yimideen beledka baa beled faaruqa wax jooga male ummadii aad ka raxday nimankii isadaasa qobgariidkaasaa xalay ku dhacay iyo shalay waxaa inagu maqaalo ah in dadka eh, deegaanka qof ka tirsan oo ganacsada ah shalay halkaasi lagu dilay kadib markii ay dirreen arrinkaas maxaa kala socotaa arrinkaas waa wax jira waa haye see wax u dhaceen arrinkaas ayagoo ateenada ha la densho iyo la dimi maale xambaday isku ridaayeen ayaa qofkaas madaxa uga dhacay haye qofkaas marka sidaasoo uu shalay ku tegi oo anteenada maxaa loo diminayaa ateenada macnaha ateenada waa waa waa dhib ay loo keenaydaa macnaha ay ay leeyihin dhib waa un dhib uga yimaada ka cabsanaan oo cabsi awgeeda ateenada loo dimina wax kale loo dimi mayin haye oo ciidanka isdiriray kuway ahaayeen oo kuwa anise laleha iyo iyo kuwii oo militariga isku sheegaya waa nisa iyo militariga haa haye kadib eh, arrinkooda halka ku dhamaaday
arrinkoodii hadda hadda oon saakay wuxuu ku dhamaadayna hadda saas ma sheegi karo waxaasoo ku dhamaaday haddaan idhaa waa ku dambaaba balse inay hadda kadib oo arrintoodii ay joogsataan oo noga shacabku waaba xoogaa maaba lagugu kor diriraahuba isyidhi waaba qaxyo caradu ku kala qax haye
asiba biliskii xabadda macnaha xabad indhamada moogta xabada marin haba abaar dadkaba laayna dadka saas u qaxay dadka deegaanka iyo guud ahaan maxay saadaalinayaan maadaama hadda ceel qooxle muqokori u dhow ee shabaabku la wareegeen dadka waxay saadaalinayaan inuu islaamku ay soo dhawaamay saadaalinayaan inuu maarta maarta nimankaan ay nimankii dhaca ay yihiin nimana waxgelin inay yihiin ebedna horeyna waa xogay dadka waa ku tiilay wixii wax garta waa garanayeen marka haddana sidaasaaba la garanoo shacabkiiaba ka kala guuro sidaasaaba lagu kala tegi haddii muqokori ee, lala wareego maxaa dhici kara maquri in lala wareego shacabku inuu guryihiisa uu isaga soo noqonaya markaas haye wax yaa oo in dhacaan un la malay maaha
ee, deegaanadii hadda ceel qooxle iyo ceel hareeri iyo deegaanada kale ee la midka ah ee hadda shabaab almujaahidiin gacantooda ku dhacay isbeddel ma laga dareemayaa maadaama inta badan ciidankii halkaasi joogay ee dowladda federaalka lagu sheegi jiray inay dadka dhici jireen ee wadada dadka loo geli jiray isbaare iyo wax lamid a isbeddel hadda ma laga dareemayaa
meesha hadda kooxla ugu shalay ugu dambeeyey ceelqoola iyadoo lacab ah oo matoorka maceelka matoor baa ku yaal matooraa ku yaal haye iyadoo lacab ah oo matoorkii dadcar ayaa ay ugu ya- loo yimid haye
markii loo yimiday markii la qabtay waxay yidhaaheen dadkii waxay ku ah, lagula hadlay oo lagu waashay inaynan inay isdejiyaan haye marka dadkii waa isdejiyeen oo oo waa isdejiyeen sidii ay dadkii ku joogeen waa la degan yahay jawigaa iska degay ayaguna xog- way ka aaleen way dhaafeen oo haddee muxuu gumaayo danahooda kale qabsadeen ummaddiina hadda sidii aqooxlii loo joogaa jawigiisuna aad iyo aad u
waayahay aad baad u mahadsan tahay
ay adigaa mahadda mudan haye haye kaasi wuxuu ahaa qof ku sugan duleedka magaalada muqokori
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم waa hagaag alkataa'ib ayaa waxa ay baahisay sawirada ciidanka shabaab almujaahidiin oo la wareegay deegaanka ceel qooxle ee duleedka magaalada muqokori ee wilaayadii islaamiga ah ee hiiraan sawirada waxaa kasoo muuqanaya milatariga shabaab almujaahidiin oo ku sugan deegaanka kuwaasi oo howlgallo ka wada deegaanka iyadoo sidoo kalena la arkayo wadooyinka laga soo galo deegaanka iyo sidoo kale goobaha muhiimka ah ee ku yaala deegaanka oo ay ku sugan yihiin ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم waa hagaag dhegeystayaal qeybaha hore ee barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaan isla maraynaa qodobo kale ayaan idiin soo wadnaa balse markaa waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey ee caalamka waxaa soo jeedinaya maxamed ciise mahadsanid markaana ku soo dhowaada wararka caalamka ruushka ayaa sheegtay inuu soo riday shan iyo toban diyaaradood oo daroon ah oo yukrein ku weerartay xarumo militari oo ku yaala dalkaasi yukrein dowladda ruushka ayaa maanta shaaca ka qaaday in shan iyo toban diyaaradood oo nooca aan duuliyaha lahayn oo ka soo duushay dhinaca yukrein ay ku burburiyeen hawada sare ee gobolka xuduudka ah ee kursi iyo biyaha badda azof habeenkii xalay ilaa saaka wasaaradda difaaca ee ruushka ayaa warbixin ay baahisay ku sheegtay in toban ka mid ah diyaaradahaasi lagu soo riday gudaha dalkaas halka shan kalena lagu burburiyey hawada sare ee badda azof iyada oo la adeegsanayo nidaamka difaaca hawada ee ruushka islamar ahaantana gobolka belgorod oo sidoo kale xuduud la leh yukrain ayaa xalay la kulmay weerar aad u culus oo laga soo qaaday dhinaca yukrain gudoomiyaha gobolka belgorod ayaa sheegay in yukrain ay adeegsatay konton iyo afar diyaaradood oo daroon ah iyo in ka badan lixdan madaafiic taasoo sababtay burbur hantiyeed iyo cabsi ballaaran oo ay dadka deegaanka la kulmeen dhanka kale warbaahinta dowladda ruushka iyo ilo madax bannaan ayaa daaha ka rogay in ciidamada ruushka ay la wareegeen tuulo ka tirsan gobol ku yaala koonfurta bari ee dalka yukrain waxaa sidoo kale la xusay in laba bilood gudahood ruushka uu gacanta ku dhigay dhul cabirkiisu ku dhow yahay kun kilomitir oo isku weer ah xaaladaha degdeg ah ee bariga iyo koonfurta yukrain ayaa hadda maraysa heer aad u kacsan iyadoona weerarada cirka iyo kuwa dhulka ay si joogto ah ugu dhacayaan xuduudaha labada dal iyada oo ruushka uu dalka yukrain soo geliyey in ka badan boqol kun oo askari kuwaasoo ka qayb qaadanaya dagaalada cusub ee ka soconaya bariga dalka yukrain dhanka kale duqaymo xooggan oo tubaneeye qof ay ku shahiideen ayuu maanta kayaanka gumaystaha ah ka geystay jiida khaza sida ay ku warramayaan ilxogeedyada caafimaad oo ka howlgala gudaha qidaaca khaza ayaa saacadihii lasoo dhaafay diyaaradaha maamulka yuhuudda ayaa duqaymo culus ku garaacay mandiqad ay dad shacab ah ku sugnaayeen oo ku yaala bartamaha koonfurta iyo waqooyiga jiidda wadarta guud ee dadka maanta oo keliya ku shahiiday jiidda khaza ayay wararku tilmaamayaan in ka badan toddobaatan qof oo maras ah oo reer khaza ah kuwaasi oo ku kala sugnaa bartamaha koonfurta iyo waqooyiga xeyndaabka wasaaradda caafimaadka ee jiidda khaza ayaa dhankeeda sheegtay in tiradan ay ugu badan yihiin carruur iyo haween iyo dadyow kale oo dhaawacyo qabay islamarkaana soo gaaray duqaymo ay horey diyaaradaha maamulka yuhuudda uga geysteen qidaaca khaza dhanka kale laba gaari oo gaashaaman ayay saacadihii lasoo dhaafay kooxaha wax iska caabinta ka burburiyeen ciidamada yuhuudda kooxaha muqaawamada ee ka dagaalamaya jiidda khaza ayaa maanta baahiyey war tilmaamaya in ay burburiyeen laba dabaabaad oo uu leeyahay ciidamada yuhuudda islamarkaana ku sugnaa bariga magaalada khanyunis ee dhacda koonfurta jiidda khaza kooxaha wax iska caabinta ayaa bayaan ay maanta ku baahiyeen bartooda telegaraamka ayay ku sheegeen in dagaalyahano ka tirsan ay burburiyeen gaari gaashaaman oo loo yaqaano merkafa xilli ay gudaha u soo gelaysay mandiqada cabsaam ee ku taala bariga khanyunis kadib markii uu dagaal ka tirsan muqaawamada uu gees kaga dhejiyey gaariga miina nooca taaqibka ah sidoo kale bayaanka ayaa lagu sheegay in sidoo kale ay dagaalyahanadooda burburiyeen gaari cagaf ah oo ay lahaayeen ciidamada yuhuudda ay iyadana dhaqdhaqaaq ka waday isla mandiqada cabsaan ee dhacda bariga khanyunis wararkii caalamkana halka ayuu ku idil yahay dhegaystayaal
فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم waa hagaag markan aynu aadno dhanka iyo gobolka jubbada dhexe in ka badan labaatan arday ayaa waxa ay ka qalinjabiyeen macahadka almaahir farciisa deegaanka jawaaray ee hoostaga degmada saakow ee gobolka jubbada dhexe munaasabadda waxaa ka qayb galay wariyaheena cabdalla mukhtaar حمدا لك اللهم طاب جنانا حمدا لك اللهم طاب جنانا والسعي تم لنا بنيل منانا اليوم munaasabadan oo ka dhacday deegaanka jawaaray ee hoostaga degmada saakow ee walayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa waxaa lagu soo xirayey dufcada koowaad ee macadka maahir fariciisa magaalada jawaaray oo ka soo takharujtay arday tiradooda gaaraysay kow iyo labaatan arday oo isugu jira wiilal iyo gabdho kuwaasoo dhammaystay barashada xifdinta qur-aanka kariimka iyo culuumtiisa
ودق لحفظ الآي جهد قد سما فيه بلغنا للسماء عنانا waxaana munaasabadda qalanjibinta ardayda ka soo qayb galay culimaa uddiin nabadoonno waxgarad waalidiin iyo mas-uuliyiin ka socotay maktabka dacwada ee taabacsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyagoona kelimaad kala duwan ka soo jeediyey goobta ay ka dhacaysay munaasabadda شكر نهده لمن بذلوهنا ضحوا بوقت جهدهم قد بان لمعد ugu horreyn waxaa munaasabadda lagu dahfuray aayadaha qur-aanka kariimka waxaana goobta ka akhriyey mid ka mid ah ardayda ka qalanjibisay macadka maahir أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما waxaa markan makrofanka lagu soo dhoweeyey guddiga macadka ah oo ka warbixiyey maraaxishii uu soo maray macadka tan iyo furitaankiisa kolley macadka guddigiiya ka mid ahaay taasiisay walka lahaay mayba waa macadkun akhiyaaryaro mujaahidiinta ka mid ah ayaa ka fikireen oo arran deegaankuuma in goobooda korno oo tale ah walaayadii islaamiga baanda ka korno mahan ii muuqatay in in sheegada tasiixigaas taxafiidkas ibtidaa'igan kuweel dhan oo ka bilaawna akhyaartiin koreyn lakaashan dhanka dhaqaalaha iidahan in dhawaayan ilaahay khayr si dhanka la rabo maal maxamuud kaalantin kuwiin dhanka dhaqaalaha oo horta macalinka xusein kuwiinay may kale iidahan in dhawaayan walaayadii way banaaray wal kasto macadkaas lanka baahan anfasaantigan garabasiinka hawal kasana helihooga maal raggii markaas maktabka roogi alxamdulilah marka horta ilaahay khayrja yehooba diintislan istaaga fudeysay binaanka taal marka ilaahay walbadan iin fududaaye walbadan walhawadi qiibto kale waalidiinta saas oo kale iyada aan dadaalin waxaa sidoo kale munaasabadda kelimad muhiim ah ka soo jeediyey sheekh cumar xayaakallah oo ka mid ah culimada diinta islaamka taasoo daarnayd qofka bartay qur-aanka iyo waxyaabaha looga baahan yahay isagoona geesta kale u duceeyey walaalaha muslimiinta ee ku nool marinka go'doonsan ee khaza qur-aanka waxaad ku xifdeen ilaahay kalaamkiisa qalbigiina alla waxaa alla u geliyey qalbigiinu ilaahay khayr ku ogaa subxaana wa tacaala war culima waayo waa xaamil qur-aanka ninka qur-aanka ilaahay min daraf ilaa daraf ilaahay uu siiyey subxana wa taala min suurati alfaatixa ilaa suurati nnaas alla uu xifdisiiyey waa nin caalim ah ninka caalimka waxaa rabaa inuu suluugeedii la yimaado oo dhaqankeedii la yimaado oo akhlaaqdeedii la yimaado oo raxmadeedii la yimaado oo dulqaadkeedii la yimaado oo cifadeedii la yimaado taasaan ikhwaani dardaarmaynaa ilaahay waxaan ka baryaynaa biasmaa'ihi alxusnaa wa sifaatihi العلى مسلمين مستضعفين تورير فلسطين كو كيين إلهي قرم دقدق الله سيو إلهي هو قرقارو إلهي عذابك هكذا القاضو عدة قاتشيسين إيسا قصف إيسا براكعين إيسا قريوه برون إيسا قريوه إلهي بربرك هكو دنبيسيو قريد الله أباديو إنك إلهي الدولة الإسلامي هو قوي هو قرآن هو سنة النبي إلهي نسو منك نبي كتاقن إلهي ودن كان الله ينوغر داريو intii ay socotay munaasabadda waxaa cardi cajiib ah sameeyey ardayda iyagoona soo bandhigay qayb ka mid ah waxyaabihii ay muddada sanadka ka badan baranayeen والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يصحح القرآن آثم
لأنه به الإله أنزلا وهكذا منه إلينا وصلا وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة وهو إعضاء الحروف حقها من كل صفة ومستحقها sidoo kale waxaa xafladda kelimad ka soo jeediyey ugaas abuukar maxamed daahir oo ah naqiibka guud ee beesha eelay qaybteeda degta gobolka jubbada dhexe waxa uuna la dardaarmay ardaydii ka qalanjibisay macadka haddii ilaahay arooba dadka wala baraday macadku maahirah ka galanjibiy makeeradoon insha allaahu biidni illaahi alkariim walbarashadii koror iyo ka dadaalana isagna nimeelanka fadheene walbaratan masaajideen badatan dadka isagna siinkeeri suuqyada fadhiyaan derbiyaha fadhiyaan walgeeka gobolahayan malle wal hadgeegamalrhayse waalid walmango wada hayaan walaal walmango wada hayaan diintun islaamka walmango wada hayaan maysiin sheegana siin dardaarmaana inaysan geeg diintun un dayacan ilaahay siinkala hisaabtame haddaysan dayacadan haddaysan silsan talagalay isan weelaangna ilaahay ajaraha siinksiye juhdi badana la siinka bi wal badana la siinka bi dhaqaalo badan nimayow maysiina dardaarmaana inay maylarhaayse isanna walaaga isan laha siinka bi juhdigiian dayacan qaybaha dambe ee munaasabadda ayaa waxaa lagu dhawaaqay natiijada imtixaan laga qaaday ardayda iyadoona ardaydii kaalmaha hore galay la guddoonsiiyey jaa-isooyin kala duwan kaalinta koowaad waxaa isku qabsatay saddex arday arday walba wuxuu keenay boqolkiiba boqol macnaheeda waxay ka dhigan tahay tasxiix iyo taxfiid iyo tajwiidba waxweyn maasha allah waa sida la rabay kusoo fariisteen saddexdaas arday saddexda arday oo ayaga nin walba wuxuu abaalmarin u helay soddon doolar oo lacag ah cimaamad iyo kitaab qur-aan ah saddexda arday ayaan u yeeraya ha imaadeen magacyadooda waxaa la yidhaha ardayga koowaad yuusuf xasan cuthmaan ardayga labaadna waxaa la yidhaha maxamuud deerowi muusa ardayga saddexaadna waxaa la yidhaha cali cabdulaahi xasan imaada saddexdiinaba jazaakum allahu khayran gebagabada iyo gunaanadka xafladda ayaa waxaan waraysi la yeelanay qaar ka mid ah ardaydii kaalmaha hore galay iyagoona ka waramay macadka maahir muddadii uu u socday duruustii ay ku qaateen iyo dareenkooda magacayga mebwa maxamuud deerow muuse cali yegmeelomeba ka dhiyey imtixaan oo la gebagabaayay macad maahir bilqur'aan macadka intiisan siin socday may ka qaadateen duruusta ku qaadateen kumid ah macadku badan qaadneen baa kamid ah makhaarij alxuruuf sifaat alxuruuf riyaadat allisaan tasxiix iyo xifdiga qur-aanka kumid kasi kaalinta koowaad iyo galli dareenka ku waran marka daalanka iyadan feeliya ku faraxsano macalimiintii oo aada juhdigun dadaalku hakiibiidi maynka ducaa haalanka ilaahay baraka ilaha ilaahay xifdi
maykeen qorshaysa maadaama aad kaalin koowaadna aad galle xifdinta qur-aankii iyo duruus intuun ay baratay waxyaabo badan macalimiinta juhdi hakiibiya maykeen qorshaysan adiin inay aad samayd mabayn qorshaysan inaan oo juhdiga iyo dadaalka horanweedo oo walbarashada horan galo walaan kasaan kalen barado dad kale walbaro jazaaka allahu khayr حبا شدوناه وصدق دعانه والله macadka maahir ayaa ka mid ah macaahidda islaamiga ah ee ka furan dhulalka ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaasoo lagu barto culuumta shareecada islaamka iyo tan maadiga waxaana macadkan faracyo dhowr ah uu ku leeyahay deegaano iyo degmooyin ka tirsan walaayaadka isagoona marar badan ay sidan oo kale uga soo takharujeen arday aad u fara badan
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى
waa hagaag barnaamijka dhuguxa waraysiyada ayaad dhegaystayaal maqlaysaan waxaad ku soo dhowaataan xubinta faa'iidada caafimaadka waa kan doctor maslax
أنا باسم الشافي أرقيك من كل سقام يؤذيك بيميني أمسح ما تشكو وبعمري الباقي أفديك وأتمتم دمعا ودعاء يرعاك الله
بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد xalaqadeen caawa waxaan ku qaadanaynaa caanaha idaha run ahaantii caanaha idaha marka la sheego waxaa qof kasta ku soo dhacayso caano ida see loo isticmaali karaa runtii way yaryihiin isticmaalkeeda haddana waxay leeyihiin faa'iidooyin badan ayay jirka bani aadamka u leeyihiin waa caanaha ugu yar xagga isticmaalka marka loo fiirsho sababtuna waa idaha oo caano badan laga helaynin haddana waxay leeyihiin nafaqooyin iyo maadooyin muhiim u ah caafimaadka jirka bani aadamka inkasta oo caanaha idaha ay sahlan tahay in ay dheefshiidka uu u fududaato haddana dadka qaarkood ayaa laga yaabaa inay xasaasiyad ku qaadaan faytamiinada ku jira caanaha idaha waxaa ka mid ah vitamin a vitamin b two vitamin b c vitamin b twelve vitamin d vitamin e and vitamin k sidoo kale waxaa ku jira borotiinada sycin way proteins imoglobinis lactoferin proteins xagga macadinta waxaa inta badan caanaha lagu yaqaanaa calciumta caanaha dhammaan waxaa ka buuxa calciumta fosforos a ku jirta maadada magnesiumka iyo botassiumta oo isku dhow inta badan calciumka iyo zinga taasoo xoojisa zinga waxaa laga yaabaa dadka inta badan inaysan fahamsanayn zinga waa maado xoojiso difaaca jirka iyo bogsashada dhaawacyada iyo hormoonada kor u qaada sidoo kale waxaa ka mid ah iron a ka mid ah ama birta sodium ayaa ka mid ah ee qaybta ee cosbada taasoo inta badan kordhisa cadaadiska dhiigga faa'iidada caanaha idaha ay leeyihiin ama cudurrada ay daawaha u yihiin waxaa ka mid ah caanaha idaha waa caano hodan ku ah nafaqo badan gaar ahaan brotiino iyo dufan waxayna door weyn ka ciyaaraan caafimaadka lafaha iyo difaaca ajirka caanaha idaha waxay leeyihiin dufanta loo yaqaano omega 3 taas oo faa'iido u leh jirka bani aadamka waxaana ku jira ee dufanta loo yaqaano mono and poly unsaturated fats kuwaas oo loo yaqaano dufanta aan wax dhimin oo inta badan oo faa'iidada u leh jirka bani aadamka islamarkaana laga helo omega 3 ilaa omega 6 sidoo kale caanaha idaha waxay u fiican yihiin koritaanka murqaha iyo beddelka jirka jirka inuu sameeyo ribeer ama dayactir waxa loo yaqaano isbeddel qofka murqihiisii jirkiis ku sameey ayay aad iyo aad ugu fiican yihiin daraasado la sameeyey ayaa waxaa lagu ogaaday maadooyinka ku jira caanaha idaha sida faytamiinada macdinta hormoonada borotiinada dufanada qaar iyo jirdifaacyada qaar maadooyinka inay daawo u yihiin la dagaalanka fayrusyada bakteriyada infekshanada neerfaha maskaxda iyo casaasaqa ama cudurka xusuusbeelka loo yaqaano iyo xitaa kansarka cudurka kansarka sidoo kale waxaa la ogaaday caanaha idaha inay u fiican yihiin nooca sonkorta type two loo yaqaano ama nooca labaad sababtoo waxaa ku jira maadooyinka leoneic acid iyo irotic acid waxay leeyihiin caanaha idaha fudayd dheefshiidka ah waa kuwa ugu sahlan in la dheefshiido marka loo eego caanayaasha kale waana ku habboon tahay dadka leh xasaasiyadda caanahaas inay isticmaalaan caanaha idaha caanaha idaha waxay leeyihiin dufan ka fudud kan lo'da oo ka caawiya caafimaadka wadnaha sidoo kale waxay taageeraan caafimaadka caloosha waxaa loo isticmaalaa daaweynta xanuunada caloosha iyo xiidmaha ama mindheerada sababtoo waxay leeyihiin insaymka ama dheecaanka caawiya dheefshiidka sidoo kale caanaha idaha waxay muhiim u yihiin aragga caafimaadka maqaarka difaaca jirka ka qayb qaadashada burburinta tamarta iyo ilaalinta maqaarka waxay u fiican yihiin shaqada neerfayaasha habdhiska difaaca jirka samaynta dhiigga cas iyo shaqada neerfaha intaba waxay sidoo kale ka caawiyaan nuugista calciumta in dhismaha lafaha ay adkayso waxay ka qayb qaataan habdhiska dhiigjoojinta ama clotinka wax loo yaqaano qofka hadday dhibaato ay gaarto inay dhiigjoojin sameeyaan ayay awoodaan waxay sameeyaan iskudheelitirka biyaha jirka baniaadamka uu isticmaalo islamarkaana waxay xoojiyaan difaaca jirka iyo bogsashada dhaawacyada jirka soo gaara sidoo kale caanaha idaha waxay ka hortagaan dhiigyarida iyo samaynta unugyada dhiigga cas ee loo yaqaano w b c iyo r b c dhammaan unugyadaas ayay samaysaa dhibaatooyinka caanaha idaha lagala kulmi karo isticmaalkeeda waxaa ugu horeeya xasaasiyad inkasta oo caanaha idaha ay sahlan tahay in la dheefshiido haddana dadka qaar ayaa waxay ku qabaan xasaasiyad waxaa laga yaabaa inaysan si ballaaran loo heli karin caanahan idaha ee meel kastana aysan mutawaafir ahayn dufanta ku jirta caanaha idaha ayaa leh dufan iyo kaloriya badan marka loo eego caanayaasha kale ee taasoo haddii xaddaafa loo isticmaalo keeni karta dhibaatooyin caafimaad qaab isticmaalka caanaha idaha waa qadar dhexdhexaad ah dhammaan caanayaasha waxaa laga isticmaali karaa nuska liter ama laba galaas maalintii wax kaloo dhibaato ahna ma lahan aad iyo aad ayaa umahadsantii
لا بأس عليك ولا وجعا أجر وطهور وشفاء ويقين بالله يداوي ما عجزت عنه أطباء
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى
waa hagaag barnaamijka dhuguxa waraysiyada ayaad dhegaystayaal maqlaysaan jeel ogaadeen xabsi leh sheekooyin la yaab iyo qisas xanuun badan xabsiga jeel ogaadeen waxa uu ku yaalaa magaalada jigjiga waxaa dadka lagu ciqaabi jiray xilligii uu maamulka itoobiya ka dhistay dhulka soomaali galbeed islamarkaana wuu hogaaminaya cabdi iley inkastoo haddaba ay jiraan xabsiyo kaas la mid ah haddana wuxuu leeyahay sheekooyin dareen taabad leh waxaynu tagaynaa gudihiisa inagoona kala ogaanayna qaybaha ugu daran ee dadka lagu ciqaabi jiray iyo dembiyadii halkaasi maxaabiista loogu geysan jiray waxaa ka waramaya oo laga wareystay kaalin xuseen jaamac oo ah sargaal ka mid ah maamulka itoobiya ka dhisatay dhulka soomaali galbeed qudhiisana muddo afar sana ah ku jiray xabsiga halkan horta waxaa weeyaan waxaa la yidhahdaa waa madragii hoolkii lagu shiray dadka lagu shirinaya lagu ciqaabayay halkan inta dayrkaa ka sokaysa iyo guryahana ka soo sokaysa halkan baraxaddan halkan dumarkaa lagu xarayn jiray hudan halkii ay taagnaan jireen weli muna caws ka soo doog kama soo bixin waka halkii gabdhaha la istaajin jiray doogii wuu diidayba habaarkii baa ku dhacay gabdhaha la istaajin jiray lacaayo eloona anaa ku kufsaday anaa sidan idhi gabdhaha kolkay sirtii sheegi waayaan ay isku ogaayeen ayaa loon gabdhaha caaya oo waxun ka sheega gabdhahaa dhacaya deetana qaac gabadh la yidhi dee wax xun baa lagugu sameeyey dhulk waa la qaadi saagaa lagu caqaabaya maba dhaqaaqi kartaba ilaa saddex saac halkaasay taagnaanaysaa dadkuna way daawanayaan qab waana la gaajaysan yahay raggan halkan hortooda halkan haa yay ragga ka soo horeen shan kun baa xaggan ka soo horjeeda shan kun qasab dee bilo weeyaane hadda waqtii ugu dambaysay ee gaajada hidhaar la odhan jiray shantaa kun shan boqol baan kici karayn oo dabada ku siqaysa dee gaajo dhareerleydii baa dhammaatay dabadu ku siqayaa halkanaad waagu markuu beriyo inta qolalkana laga soo wada dareeriyo iyo shanta kun halkan wada taagnaa naqas baad waayaysaa kaba ma qabno waa soomaali cid kaleba kuma deegaanka Wa- waxaa ciqaabayana waa soomaali waayo waa ilmaadeerbe gebi way iswada garanayaan oka isagoo garanaya jarimadaa samaynaya oo waxayna gabadhani kalabsanin lagu odhan waxaas iyo waxaasaad samaysay jirdilsuuna u jirin kolkii gaajada ay jirtay jir- lagumaba jirdili karayn de haddii ulagu dhufo waa dhiman gaaja waaba dhacaysaa soo maa ciqaabta ka mid ahay nin dheer baa iska dhici qab kolkuu dhulka ku dhaco yaa la qaadi saan isleenahay dhakhtar buu sii socdaa unbaa hal dhaabooya hal biyaa la siin furun wuba kici ninkii maxaa igu dhacay ha xabadda furka ku kacay waa dawadiisii ileen wuu diidsanaaye haddaba guryaha ugu daran kuwa kuwan soo ma aragtid kan hadda ma leh meel laga neefsado ma leh waa guriga aad furin in lagu shiidayo aad moodi kan waa afraad kan waa afraad hadda waxaan haddaa loo sameeyey baaldi baa halkan noo oo- noo yaallay Ha, baaldi baa halkan ku oolaya Ha, sodonkaa isagoo halkan fadhiya seedigaa uu fadhiyo halkanaad halkanaad ku dulkaajaysaa suuli ma laha ma lahayn waa kan haddaa la sameeyey maadaar rinjiga xataa xataa daaqadan haddaa la sameeyey daaqadan mayna jirin Ee, intaa koro somaada arag intaasaa jirta male wax kale inta halkanaan wada seexanayna halkan ugu yaraan waxaa gelaysay saddex boqol oo qof yaa seexanaysa de waa lisa waa lagu laaga inta laag lagugu dhufto haddaad meesha ka cad meeshii waad waayaysaa waa in lagu riixo gig deetana aad gasho isma rogaysid halka aad u seexatay anigu waxaan ku xidhnaaday kan waan galay kan hadda kan ku xiga shanaad de ha sawirka annaga annaga hadda maxaabiisa iyo haddana sawirkiisii sameeya nala odhan oo hidhaa bahashii u u dabaaldega dabaaldegun heesa heesa sameeya aad ku ammaanaysaan in cabdi waad u heesa haddana Aa, waxaan hadda baca- bixii naloo keenayay ayaanu sharaxaad uga dhignay oo qasaba Aga- haddaad soo hadal qaadaba oo aad wax yar sheegto aabde way ku dhammaatay aaba cabdi buu caayay baa lagu odhan waa ka haddaba qolal eh, saddexaad iyo sagaalaad ayaa horta qolalka dadka ciqaabtu ah waa saddexaad albaabkan koruu leeyahay albaabkan kore ma lagugu xidhay haddana qolal gaaruu sii leeyahay oo waa ka waa qol haa kana afartan qof la gelinaya afartan qof haa haa xaggana waa mitr iyo haaf mitr waa laba mitr afartan qof intaanu ku gallay ayaad lo- oxygen dayday ood luqunta taagin banigu ka dheeryahay ayuu luqunta taagi waa saddexaad iftiin ma leh koobaad labaad saddexaad afraad shanaad kolka naqaska la yidhahda afraad iyo shanaad baa ugu dhib badnaa xagga naqaska oo de ma lahayn daaqadba oo istoor baa loogu talagalay wax istoor loogu talagalay unbay aayar haddana ku xaraysin ka dhigeen halkana de ilaa halkan waa la buuxinaya maye weligii kuwaan la xukumin baad arkaysaa waxay ku eedaysan inaan la garanayn iyo kuwa la xukumin labada way isku jiraan oka kuwa la odhanayaa jira qaybsada laba boqoloo een, sano labaatan nin oo qaybsada oo qaybsan labaatan noonolef ayaa la- maxkamadda la geyn laba boqol qaybsada orday iska taga aniga maxkamaddaa la igeeyey jilood baa la ii fadhiistay waxaa la yidhi maad xukuntaan waxaa la yidhi dee wax kiisa kuma hayna maxaan ku xukunnaa markii dambe waxaa la yidhi anoo bannaanka taagan oo katiinadaysan ayaa yidhi waraa shan iyo toban sano qaado oo la tag jilood hadda ma jiro xafiisku ma jiro bannaan baan taaganahay bannaan baan ku soo qaatay Haa. oo dee siyaasiga dhegeyso waa kolba halka ay siyaasiga waaba kala dooni kala leeyahay waa muctaraf waa la bahdilibe ummadda kuwana lagu dhex tuuri waa la cadaabi si uu bahdilmo markuu bahdilmo kadib yaa meelahan dadka lagu soo dayn ee ka la dooniba waa ka la- in la bahdilo la dooni waa la qaawin dharkaa laga dhigi wixii la doonaa lagu samayn haddaba qolkana waxaa la yidhaahdaa sideedaad sideedaad waxaan ku xidhnaa keligey hal qolahoon keligey ku jiray lix bilood oona ru- wax shaksi arkaynin oon keligey on dhex fadhiyayo waa sidii saddexaad oo kale kaasaan ku jiray kanaan ku jiray kanaa lix bilood la igeliyey lix bilood keligey oona ruux bili'aadana arkaynin inta korka la igaga qufulay ayaa casarkii marka maxaabiista la xareeyo ayaa aniga la isaari waxaa la ii geynayaa suuliga waan soo kaajkaadaadi qaado waa la soo xareynaya ruux bilaadan isma arkayno S- li- lix bilood kadib baa la i cafiyey cafis halkee ah in maxaabiista laigu sii dhex daayo taasaa cafis ahayd inaan kuwa la caqaabiya lagu geeyo halkan halkan halkan qolkan nin al-shabaab lagu eedeeyey dee moj itixaad iyo wuxuu ahaaye yaa la keenay meydkiisii oo halkan yaalla ayaan kabihii kala baxay kabala'aan baan nahay soo dhintay nin dhintay kabihiisaa dhaanta mahmaadaad xilligaasaan arkay oo kaba aanu gashana ma hayno kaba nooma soo gelayaan nin bartiraabu ah meeshaan ku dhintay kan ku yaroon ilmaadeernahay baa isaguna ku dhintay intaan joogay mid kastaba waa lagu go-ayo maydka waad iska riixuun sadee intaan taaganahay inta maydka la mayd garaacayaa dhimanaysa tira mayna lahayn inaan anagu taaganahay Inaan anagu joogna dhimanaysa ha oo garaac ku dhimanaysa way joogaan seenoo joogi kuwii dadka leynayay baaba jooge kuwii maydka dadka nool dabka intay ku shubeen oo dadkii dhintay ninkan aan kuu sheegeen kabaa kabaanu qaadan aan kulahaa dab baa saa loogu rogay dab gargara daba yaa lagu rogay isagoo nool baaba la gubay raran baa saa loogu rogay dhaqaabuu ka mid ahaa maydda xilligaas isoo qaylaya waxa la qorshaystay oo maad garanaysaa had iyo jeer jiray aniga xaggayga mun ahayna xilligaa girgire diyaarsanaa oo maad garanaysaa loog- aan loogu talagelin isaguna iskaga marqaamayay iyo ciqaab ahaanba uga dhigay oo ku rogay ee dee wax inta la qorshay inta badan ciqaabaha ugu badan biyay ahaayeen biyaa lagu gelin een, waa lagu seexin ciiddaad galgalan adoo dhiiqa lahaa ciiddii bam waana dhaxan jigjigadee halkana waa bam waa ban cidlaha soo maaha may waxaan waxaa jiray waxyaabo kaa guurinaya wixii aad taqaanay waxaan waag waa laga guuriya dragis bay isticmaalayeen dad jiraba mayna ahayn dadkii hadda way taagtaageen weli qaar isla quban baaba jira waata kaala halka shabeelkuna dee shabeelkii dadka lagu sii daliyo druwaagii waa ka dee haa halkanay ku jireen druwaagii iyo shabeelkiiba waa kuwa halkay gelayeen haa halkanay ku jireen dadkaa loo soo saari qol inta loo geliyaa lagu sii dayn Waxa kaga- waa laga qaban dhaqaab baa looga dhigaya xataa dee jeel soo lama seexan jirin ma seexanaysa jeelkan jeelkan lama seexan jirin hadh iyo habeen waa taagan tahay hadh iyo habeen waad hadlaysaa ubaha dhacdo waa la isqiimaynaya waa la garaacaya kolba mid baa la garaacaya oo lana seexay hurdaba ma helaysid hurdaba ma helaysid wax- wax hurda ma arkaysid hoostada ninka buuranee geli kari waaya waa laga bedelayaa Marka maxay qabanayaan?
ha labada biyaa ka buuxa dib baa lagu xidhaya sidii baa xidhanta lagu yaa gacan labadaba shuq baa lagu sii naqas markii ku dhagaad laa ilaaha illallah tidhaahdo yaa lagaa soo yar saari sheeg hayo wixii wax sheeg hasaad been iyo run waxaa doonta aad qori adi kale waa lagu celinayaa goordhow haddana markii maxkamaddii la tagayo ruuxii diidi oo dhan war anu maan ahayn haddana halkan markaas waa lagu soo celinin Ah, godkii godkii dee xaarka suuliyadan oo dhan intay soo maraan dadkan la gelin jiray weeyaan halkan waa qol hadda soo maarti ruux dadka gaarka ah ee in la arka aan la doonin qolkana lagu xidhay oo lagu xidhay Yaa laga garanaya?
Dee da- weligeed maca hayadaha ma- hayadba ma jirtee si aan looba ogaan meel lagu xidhay isaguna uu dadba u arag yaa qolalkan maamaaga la yidhahdaa oo hoostooda lagu soo xarin aa kama kalama hadli karaan kalama hadli karaan hadduu ilaahay isaga u garansiiyo un mooye cid kala hadli kartaa ma jirto odhan karto madaxweyne cabdiileyow hooyaday baa sidan iyo sidan u xidhan ma odhan karo kolka la yidhahdo hooyadaa waa la qabtay tuugay ba ahayd buu ka bilaabi sheeko ma hooyaday anaaba garanayay waad garateen alla cabdi fiicana ma ku sii furiba muxuu sheegi kumaa ka hadli kara war wasiirada inta loo yeedho oo la garaaco yaa haddana suud loo gelin jira loodhan jira orod iska tag inta askarta lagu fasaxo wasiiradu garaaci jiray dee cabdiile tiimu intuu ku dalbado un mar dambe haddana odhan nin waa maxay? maxaad ku gasheen maana ogeyn ba anigu oo dafiri halkan waa halkii godkii xaarka isugu imanayay waad boodibe oo amarka kolka lagu siiyo adaa geli waka haa wataa fadhigan oo dhan weeyaan xaggan aad u geli maadaar hulka gabdhaha si xun baa loo geli jiro ka daran gabdhuhu dhibka jiraa waxay tahay gabdhuhu way naga sii nugul yihiin waxa biyo ay ku maydhaan lama siinayo waana dumar haddana dee iyagii baa lagu siiyey iyag- iyagii baa qaab kale lahaa oo qola lagu kala xaraynaya oo kaabayaal belen wax kaaba la yidhahda iyo sirasiraad oo dumaraa jiro oo garaaci iyagana oo maxaabiisa haa askarra korkay ka xukuntahay oo kolba way qiimeyna maanta maxaad soo hesheen aniga s- afarta sane aan ku jiray anigu intii aan ogaa ee halkan ku dhimatay tir ahaan haddaan qiyaaso afartaa sano shan boqol ay ku dhimatay halkan been baa dadka loo sheegi jiray waxaa la odhan jiray iskool bay dhigtaan haddaba waa dadka yagaa la laynayo halkanaana la keeni jiray oo waraaqa inta naloo buuxiyaa naloodhan jiray imtixaan baad gelaysaan sawiraana laga qaadi oka hay-adaha loo diri oo lana xuquuqul insaanku ha arkaan annagoo gaajaysan ayay hay-ada noo imanayaan waxaa lana hay-ad baa imanaysaa arbal waa ninka la hadla ee yidhaahda waanu gaajaysannahay kaasaan maalintii mee sideed geelo neefaanu qa- sideed geelaanu cunnaa nin reer dhagax buure ayaa hadlay luuqadda yaqaanay wuxuu anaga waxa maanaan dee si gaar ula hadlay wuu u dhintay ha jigdil buu u dhintay cabdisaaq dheeraa la odhan jiray Wa- de- may way dareemeen un hay-addii unbaa dib xagga ka soo cambaaraysay soo maaha halka haweenkii qolkoodii baa kan ade haweenkii baa halkana qolkan waxaa gelaysa dumar maca ciyaalkoodii aa ku dhalay ciyaalkii baa xataa ku dhashay ciyaalkii ku dhashay baa halkan lagu haynayaa nafaqa xaggay ku helayaan Ku- kii waaweynaabaa bale eh nafaqa ruuxa ogba inuu dhashay baa yaa og lama ogaba De waxaa korinaya ilaahay baa korsanayay biyaha cad buu iska cabayey hadda albaabka waa koodii oo dumarkaa iskale kan waa kan iyo kan saddexdanay ahaayeen dee saddexdanaa laga yaabaa saddexdaa guri yes, afar kun ama eh, saddex kun oo dumarkii ay gelayaan
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى
waa hagaag dhegeystayaal qodobka ugu dambeeya ee barnaamijka dhow waxa wareysiyadaah ayaan isla soo gaarnay ciidamada dowladda federaalka ayaa maanta waxa ay si bareer ah duleedka magaalada muqdisho ugu dileen nin darawal ah deegaanka galgalato ee dhaca duleedka magaalada muqdisho ayaa waxaa maantay ciidamada dowladda federaalk ay si bareer ah halkaasi ugu dileen nin darawal ah oo lagu magacaabi jiray xuseen yuusuf deeraad ciidamada ayaa lacag baad ah ka rabay ninka darawalka ah balse markii uu ka biyadiiday arrinkaasi ayay toogteen iyagoona xogaha qaar ay sheegayaan in darawalka loo dilay inuu si qasab ah ku qaato kaarka isdiiwaangelinta doorashooyinka mid ka mid ah darawalada kaxeeya gaadiidka dadweynaha ayaa ka waramaya qaabka loo dilay xuseen yuusuf walaalow waxa wax u dhaceen yar gaadiidleyda kamida kamid ahay allah u naxariisto la yidhaahdo xuseen yuusuf deereed baa waxaa lagu dilay kastamka galgalato waxa lagu dilana hadda anagu ma naqaano waxaa maqaalo igu ah in lagu dilay iyadoo isagoo bixiye canshuurtii gobolka ku waajibiye oo lagu lahaay markuu canshuurta bixiye kadib in la dilay qolooyinka dilana waxaa laigu sheegay qolooyin meeshaas isbaar u taallo oo maaragtay meesha dhowr kastama is kor taallo kuwa midka sharcigaada gobolka banaadir mid ka dheeriyo magacyo kalelo layidhaha niman layidhaha dallada gobolka banaadir sheegta ay meesha ku qaadaan waxyaaba noocaasa meesha yaallay kollay qolooyinkaas qolooyin kamid ah dilay dad rakaabka kamid aan wareersanay wareersanay ninka ninka dilay iyo marka kolley lacag xaggeeda ku murmay sida warka kusoo gaaray waa darawlada gaadiidku kamid ah gaadiidka leedooyinka ah gaarigii safar waahay ma magaalada soo gelayay haddeer wuxuu taagan yahay meeshii uu dhibku ka dhacay muqdisho soo gelaya ah
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني
waa hagaag dhegaystayaal intaas ayaan caawa ku soo afmeerinaa barnaamijka dhuuxa wareysiyada mahadi oo dhan alla oo inoo suurageliya barnaamijka ayay u sugnaatay kadib wariyaashii barnaamijka tabintiisa iyo farsamadiisa nagala qayb qaatay dhegaystayaal idinkuna waad ku mahadsantihiin la socodkiina kan mid la mid ah inta aynu dib ugu kulmi doonno waxaynu idinkaga tegaynaa fii amaanillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
بحب وإكرامي فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي